bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamiin faylaha ka dhowaada warka hamingnime warsan qodobada shalgadiisan warkaan hamingnime sinkaxayni singna ka dheega doontaan yaa weyba ku mid ee gudoomiyaha goobgaduud buurey hiraab oo ku warbiye xaalada guud ee deegaanka goobgaduud buurey golo shacabka oo dood adagka leh sharciga doorashooyinka sarkaal ku tirsan ilaalada madaxtooyada oo ka amowday weerarkii laka qaada hoteelka s y l waare iyo wakiilka qaramada midoobe dagaal reedunku qaraxi duleedka jawiil akhbaaraadka banaanka warkaana hamiignimaysan ka dheega doontaan yaa weyba ku mid ee maraykanka oo tababarku loo jiyay qaar ku mida ciidamada dowladda sacuudi carabiya
wartan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji wartan media network
hamiignimo arbaacabu khamiisnaha galahayta taariikhda iyo ka eedantas tuma iyo kowta bilo tuma iyo lamaad lamada kun tuma iyo sagaalka hana saytinamay bahaayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba usugiyo fidsan gudoomiyaha goobgaduud buurey oo ku warbiya xaalada guud ee deegaanka goobgaduud sida warku ninka fiiriya cabdulaahi xasan buyow isaaq oo ee gudoomiyaga deegaanka goofguduud buure ee gobolka baay iyo idaacadda warsan la hadalay waliban uuse ku sheekayay xaaladooga inkadadambooye deegaanka goofguduud useona sigaaran ku ka hadalay gargaarkii dhowaan lahadeersii deegaanka waliban uuse sheegay in shan boqol oo qoys oo ka nool deegaanka goofguduud la deersiyey gargaar useona unkumahadnagay maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waana anka baaqay ini bulshada ka nool deegaanka iyo weli aan baahanyin gargaar sakaaradda dhanna deegaanka mid ka horakaday alxamdulilah kumayb dhibaatada tuuba baraxaanbo dhibaatada sheenimada ilow awel sanad ma jeyseen sakaaradda dhanna deegaanka jeysireen oo magaalada kala barjaba boqonabara alxamdulilah taban shalmada dhan ma jeysina gargaar oo guddiga sakaadaa nastay alxamdulilah beediyadaan kurawno horta madaxweynaha cabdilasiid lafta gareen eedeedan wanaagsanyi bulshada sakaadaha barakana iyeedan wanaagsanyi si wareega cadabada mayna wareejina wasiirka gurmadka masiibooyinka gargaarka shan boqol bay soo kala lahaayaan iyada oo ningasra galeen bulshada nunayna deertirmaayeen kubeertooyin iyo dajeeriin iyo shaabustooyin iyo naybu ahaa door nayna iyada oo laga deertay marka baahidana muddo goola fardoolay raasada deertay may kalaana dawladda koonfur galbeed madalkure gudoomiyaha degmada siin kaalin badan halsiin ku xajay ahayn adu may rajeena insha allah sidii walanqubadada qoray deegaanka goofguduud buurey ee gobolka baay oo soddon kilomitran jarta magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa saameyn ka weeldhatay roobabkii deerta ee ka qubadayay deegaanka eedi eedan mahadsanyi cabdulaahi faahfaahinayaha kubahayta dagaalku dhiig gobolka hiiraan warkuuna magaalada beledweyne mibahninku diray waryaagana bashiir cabdulaahi dagaal u dhexeeya laba maleeshiyabeeleed ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo mareero oo shan kilomitir u jira jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan dagaalka ayaa salka ku haya arrimo la xidhiidha dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanka lagu dagaalamay inta la xaqiijiyay dagaalka waxaa ku dhimatay saddex ruux halka afar kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen dad ku sugan deegaanka lagu dagaalamay weli ma jirto wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee ku aadan dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaanka mareero ee hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa horey ugu dhacay dagaal beeleedyo dad badan ay ku dhinteen odayaashii waxgaradka gobolka hiiraan qaarkood ayaa wada dadaalo lagu doonayo in lagu xalliyo dagaalkan ka soo cusboonaaday deegaanka lagu magacaabo mareera oo hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan dagaal beeleedyada ka dhaca gobolka hiiraan ayaa inta badan salka ku haya arrimo la xidhiidha dhuldaaqsimeed eedi eedan maatanyi bashiir wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaro xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye waana ku mid a xildhibaano golo shacabka iyo walaac ku muujiday xaaladda ammaanka ee soomaaliya wasiir wasiiradaya sheegtay inta meelo ku mid ee soomaaliya ee sanadkii lamada kun tuma ilitii baawuryo ka seeda jiraan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda ogee gelinseeda korna wasiir khadeejiye mala awaalka tilmaamtay hadallada madaxda dowladda soomaaliya ee haayatay inti dalka iyo kudhiida doorasho cod iyo qof eh taasoo bedelshe taase bedelshe weliba yay sheegtay inti liska indha tiraha ay dhibaatooyinka ku teegeen dalka oo meelo muhiima iyo haysadaan al-shabaab khadiiji maxamed iyo xuste inta ligeria seti jowhar sanadkii lamada kun tuma iyo lid islamarkaana shanjar oo ka mid ahayd tiyeeradii baabuur laakiin geega iyo in kaseeda korna baabuur diyaaro leh kaseeda korta madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo magaalada jowhar kulan kala qaaday wafduus hogaamiye ergeyga xoghayaha guud ee qaramada midooben qaabilsan soomaaliya sida warkuninka fiiriya wariyaagaana bashiir cabdulaahi madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle kula kula qaatay wafdi uu hogaaminayay ergega xogyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya ambasador james swan kulanka waxaa labada dhinac ku wehelinay ku-xigeenka wakiilka midooda africa ee soomaaliya wakiilka urur goboleedka igaad kulanka ayaa intiisa badan lagu hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay
capital of uh, Hirshabelle uh, federal member state, as the second stop uh, in a series of consultations that we are making uh, in federal member states, as well as at the national level, to discuss key priorities in Somalia for 2020. We're conducting these discussions as 2019 comes to a close so that we as international partners can understand fully the concerns of stakeholders at the national level and at the federal member states level.
maxamed cabdi ware madaxweynaha maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga arrimaha samafalka iyo bini-aadanimada iyo guud ahaan xaaladda ee waddanku ku sugan yahay gaar ahaan waxaan si aad aan uga wada hadalnay arrimaha la xidhiira doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan waddanka guud ahaan gaar ahaan hirshabeelle runtii waxaan yeelanay wadahadal aad u dheer annaguna fikradaheenna iyo dareenkeenna iyo rajooyinkeenna iyo cabsiyaheenna intaba waa u gudbinay waxayna qayb ka noqon doontaa wada tashiyada guud oo waddankao dhan laga samayn doono waxaana rajaynaynaa in tala fiican oo wanaagsan oo aan raalli isaga wada nahay dhibaatana aysan nagu soo gaarin inay ka soo bixi doonto waxaa annaga noo muhiimsan in guulihii la gaaray iyo tallaabooyinkii horey loo qaaday wax ka hor imaanaya oo caqabad gelinaya inaysan meeshaas ka soo eedi eedan mahadsanyo bashiir mayba waqt furmay kulankii labaatan iyo koowaad ee kala fadhiga lixaad ee golo shacabka baarlamaanka soomaaliya kulankun yamay bashir guddoomiye ayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey ajandaha kulanka iyo haay akhriyowka dhammaad ee sharciga doorashooyinka qaranka oo toddobaadku dareerta doodis ku hordood intii in bilaawan iyo guddoonka golo shacabka mayba tacsii in direena dadkii dhibaatadaha ku deerti weerarka ku dhihi hoteelka israel ee magaalada muqdisho dhinaga kale xildhibaano golo shacabka iyo ku hadali fatahaado horte leh oo ka dilaacay degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose rag hubaysan oo ku tirsan al-shabaab iyo xalay fiidkii weerarka qaadan hoteelka israel ee kayaala ha ku horjeedka xarunta madaxtooyada maybana weerarkaasay ku dhaladay khasaare in iska jarar dhimasho iyo dhaawac inka yaraan tuman qof iyo ka amuuday weerarkii laka qaadi hoteelka israel oo shan ku mid iyo iyo raggii weerarka xaqaadi meelo lama askari iyo sagaal ruux oo shacabiya ka dhaawacmeen dadka dhimadayo mayba ka jaray sarkaal ku tirsan ciidanka ilaalada xarunta madaxtooyada qaranka oo laga magacaabo jiray maxamuud ismaaciil warsame muuf kaas oo ku mid haaya askartii inka horeydi ee weerarkii markii uusoo bilaabaday hoteelka gudo ingali weerarkii intuus dareeri wararkii mayba intaasay ka darahayana maxamuud muuf inta usa halashaqeey ra-iisul wasaareyaal badan oo dalka hamari use oo hadda ku tirsanaya ciidanka ilaalada xarunta madaxtooyada edin gorodow koofiya gaduud saasoo kale weerarkiiyo mayba ka amuuday askari kale oo ku tirsan ciidanka dowladda iyo sadanan oo shacab hanaseyta oo ka jireen gudo hoteelka israel ee magaalada muqdisho inta use howlgalka dareeriya mayba ciidanka dowladda iyo markiiyo gudo in galeen hoteelka israel maybayo ha ku badbaadiyeyna in ku badan siyeetan qof oo ka jari gudo hoteelka hanaso hanaseyta oo la sheegay inta lukubiyi dhiniga beerta nabadda meelo warkaasay ka dhuwan sidoo haytaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda maraykanka iyo duulimaadyadii kuroojidii boqolaal ku tirsan duuliyaalkii lintababaray ciidamada irka ee dalka sacuudiya kureed weerarkii dhawaantun askari indhaladii sacuudi kujaysadii saldhig military oo kayaala gobolka florida ee dalka maraykanka mayba dhammaan askarta sacuudiga indhalati ee tababarada inrooga maraykanka lugrojiya intiyo walduulimaad ee ka sameeyan guud ahaan saldhigyada ciidamada maraykanka haabahaata weliyo wadan tababaradiyo kale arintonya koyti kureed markii xoghayaha gaashaandhigga maraykanka marco usaamarku bi inti reed infiriw lakusuubi tababarka ciidamada irka ee sacuudiga ee lakata ciidamada irka ee lasii haya sacuudiga waana linku tababarahaya gudo dalka maraykanka kureed markii askari xidigla oo indhalada sacuudi usa toogasho ka dili saddex askari oo ku tirsan ciidamada badda dowladda maraykanka ee f b i ya sheegtay intiiya iska iska dayahayta intiiya xaqiijida intii weerarkaasay usahayay mid argagixisanimo toogashadii kudhiidii saldhigga ciidamada badda ee maraykanka bensacola yo mugdogeliydii xiriirkii xajireenka haay ee oo muddada dheer dhayaali maraykanka iyo dowladda sacuudi carabiya xiriirka lamadun dal iyo hore maybayo insuubiyeena howlgalo militari ee sacuudiga usa kuwada dalka yeman iyo dilkii sanadkii laha dhaafi qansuuriyadda sacuudiga dalka turkiga linkajaysada wariyey jamaal jack bimbaya iyo b b c da in sheegay inta amarkan usa saameyn kuwa lada doono dhammaan askarta sacuudiga elin tababarahaya duuliyanimada waana ka tababaradahaya guudhan dalka maraykanka maybana sida usa sheegay ka jare siyeed boqol iyo konton iyo lama duuliya oo sacuudiga linku tababarahaya guudhaan dalka maraykanka bal haabahaato mayba intaasay ka daray inta tababarada kale ee caadiga ah sidiitii hore indareera doonaan sarkaal ku tirsan waaxda gaashaandhigga ee maraykanka iyo laha ku-xigadii intuusa eri xayraadun mayba dareero doontee muddo shan ilaa iyo tumuunbere ah mas-uuliyiinta maraykanka iyo sheegtay intay waaxda gaashaandhiggiyo hub iyo doonta dhammaan shan kun oo askari oo indhalada wadamo shisheeye ee hadda tababar inrooga dal dalkaasay maraykanka warkii haming nimaysan kula dareertan idaacadda warsan ee stuudiya baladka baydhabo khiyaarays runkuwaninka ige warkayamaibantaasiin gujiyadiyaanoo qaalid cabdi eh dhinaga farsamada bilaal hilaal warkun war ka xigintay hawada redinka kulamaana akhyaara mibasin kutabay amaana allah